أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex-iyo tobanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ku dhowaad shan iyo toban isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada baydhabo munaasabad lagu soo gebagabeynayay xalqa tasxiix ah ayaa ka dhacday deegaanka yaaq baraawe ee wilaayada abaay maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowlo diin ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadahaas dowladaha saliibiyiinta maraykanka iyo ingiriiska ayaa muwaadiniintooda uga digay u safridda dalka kenya xilli mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ay ka fulinayaan gudaha kenya wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowlo diin ah usoo gebagabaysay haweenka ku dhaqan degmada gamboole ee wilaayadahaas
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan ku dhowaad shan iyo toban isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada baydhabo geesiyada towxiidka ee ka jihaada wilaayada bay waxay laba weerar oo dhabagal ah u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay duleedka magaalada baydhabo waxaa inta la xaqiijiyey kamiinadaas lagu dilay toddoba murtad oo laba saraakiil tahay waxaana lagu dhaawacay toddoba kale oo maleeshiyaadka ridada ah saraakiisha kamiinadaas lagu dilay ayaa lagu kala magacaabaa xasan liiter oo ahaa taliyihii maleeshiyaadka ridada ee xerada idow dhagaal ee magaalada baydhabo sarkaalka labaad oo ahaa abaanduule ciidan ayaa lagu magacaabi jiray saciid maxamed nuur geedi ciidamada mujaahidiinta ayaana weeraradaas kusoo furtay hub kala duwan dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay maanta madaafiic ku garaaceen xerada hiilweyne oo ah xero ku taalla inta u dhexaysa magaalada muqdisho iyo degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana xeradaas degan maleeshiyaad murtadiin ah munaasabad lagu soo gebagabeynayay xalqa tasxiix ah ayaa ka dhacday deegaanka yaaq baraawe ee wilaayada baay abuuxasan ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya xalqadan oo loogu magacdaray saxaabiga tamiim bin ows addaari waxa ay socotay ku dhowaad hal sano waxaana loo qabtay in ka badan labaatan macalin oo ka mida macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka deegaanka yaaq baraawaay ee duleedka magaalada diinsoor xalqadan ayaa ahayd mid ay si wacan macalimiinta uga faa'iidaysteen waxaana macalimiinta ay ku baranayeen tasxiixa qur-aanka kariimka iyadoona munaasabadii xalqadan lagu soo xiraya ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin kala duwan iyo odayaasha dhaqanka deegaanka sheekh cali barqadle oo ka mid a culummada deegaanka ayaa kelimad dardaaran u badan goobta ka jeediyey marka taqwada ilaahay tilmaan badan laga deesi الحمد لله امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه إلهي أمرك استقال وولي أسخير من الغنيرة يونا كم الأكتر ما كان علماء كفصلنا إلهي إن أطيع لك عاصينا إلهي إنه شكري نعمو ينكسدون شكري أولم قنسنا إلهي إن عصوصنا وأولم هلمان mid ka mid a guddiga xalqadan oo isagana munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey wakhtigii la qabtay xalqadan iyo sida macallimiinta ay kaga faa'iidaysteen
dowladaas oo taariikhdil furi may baxay tahiin bili muxaram oo aakhirce bili muxaram aakhirce kun afar boqol afartan iyo shanti iyo furanti nidaamka ka socotii oo walbarashada halgelan yahay oo weliba gaar ahaan galab iyo walbaradaasi jasaahum allahu khayran macallimiintii iyo macallinsha ugu dadaaleen juhdi dheeriya biyan ugaas duur oo ka mid a waxgaradka deegaanka yaaq baraaway oo isagana munaasabada ka hadlay ayaa codsaday in loo soo celceliyo macalimiinta xalqaadka noocan oo kale ah ee lagu saxayo tasxiixa qur-aanka kariimka
meel isla saagnaa insha allah in arrimayku oo maanta oo gabagabada oo nashugooda ilaahay waafaqsi in inta nunka ka kuuna insha allah ilaahay idinka sida shaakir yoon waqta lamaad oo arlaade oo ilaahay diintaas oo ulamaday horumarkay una saga aasaasna gabagabadii lamaad oo geerugoogn inta ka horna arrimayku aan hore kusoo busni haankana marka lamaad waa rugoogn هانكن أنت ملوك إن شاء الله إلهي لنكس هانك أول وقت سيدي إيسي كفيل إيسي كشرف له ددال ددال كبدين حرمان حرمتك كفيلي أو إلهي دين تسلا كربل إن شاء الله إسكدين الديار أبنى
ugu dambeyn ardaydii macallimiinta ahaa ee xalqadan loo qabtay ayaa soo bandhigay qaybo ka mida duruustii ay qaateen muddadii xalqadan ay u socotay حرف الصاد الص أصطفى
كم تنقسم المخارج وما هي تنقسم المخارج إلى قسمين وهي مخارج عام ومخارج خاص اذكر المخارج العام مخارج العام خمسة وهي الجوف الحلق اللسان الشفتان الخيشوم maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bacay iyo kan jamciyatul qur-aanul kariim ee wilaayada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday kormeero ay ku marayeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bacay si gaara dugsiyada qur-aanka kariimka iyadoona ay jiraan xalaqaad badan oo loo qabtay macalimiinta kuwaas oo ka furmay qaarkood wilaayada qaarna hadda lagu soo gabagabeeyey waxaana xalaqaadkan diiradda lagu saarayaa tasxiixa qur-aanka kariimka oo laga saxayo macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid abu xasaan maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowladdiin ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadahaas marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo haya dowradan oo loogu magacdarayay islaaxulmujtamac shicaarkeedunu ahaa jiibu daaci allah ayuu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud u qabtay in ka badan boqol iyo konton qofa oo ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka tagaabeeyey ee hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda dadkii ka faa'iidaystay dowladan ayaa isugu jiray rag iyo dumara waxayna dowladani socotay muddo toban maalin ahaa iyadoona ay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim u ahaa qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka tagaabeeye ee ka faa'iidaystay dowladda ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalusa iyagoona ka warbixiyey dowladan loo qabtay iyo duruusta ay ku qaateen meeshaan baryahan waxaan ku adinaynay duruus diiniya sheikhaana kheyr badan laga siiyo waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay oonan awal ogeyn ilaahay subxaana watacaala ajir aan la soo koobi karaa ka siiyo bismillahi raxmaan raxiim limaadaa khalaqana allah maxaabaana loo abuuray khalaqana allah ilaahay wuxuu noo abuuray tacaala sarreeye linacbuda waxdahu keligiis inaan caabudno waqaala tacaala wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun insi iyo jinna uma abuurin inay caabudaan maana wax kale uma abuurin maa usuulu halaasa saddexda laga maarmaanka maxaa waaye allatii saddexdaasu yajibu waajibaya cala alcabdi addoonka dushiisa ku waajibaya macrifatuhaa inuu barto macrifatu alcabdi addoonka saddexda ku waajibada inuu barto waxaa waaye lagama maarmaanka rabbuhu rabbigiisa waaye wa diinuhu diintiisa inuu barto weeye wa nebiyu moxamed sala allahu calayhi wasalam nebigiisa moxamed inuu barto weeye walaalayaal meesha tan waxaa noo socotay dowro tagaabeeye oo ah toban maalmood ayay noo socotay waxyaabo badanaan faa'iidnay waxyaabo badan mugdi noogu jiraan noo kala caddaaday alxamdulilah ilah iskale mahaddaas
dowradan waxaan ku barannay oon ka faa'iidinay ka maraatibuddiin maraatibuddiin meeqa waaye wamaa hiya maxay kala ahaadeen maraatibuddiin salaasatun saddex waaye wahiya al islaam islaamnimadii wal iimaan iimaankii wal ixsaan ixsaankii
meeshaan waxaan ku barannay dowro aad u qiimo badan waxaan muddo toban beri ayaan ku barannay walaayada allah ajir badan ha ka siiyo waxaan ku barannay galgaduud gaar ahaan tagaabey dowrada aad ayaan wax badan uga faa'iidnay walaayadana allah ajir iyo xasanaad ha ka siiyo aan la soo koobi karin allah cadaweyna ha jabsho
annaga oo ah deegaanka tagaabey meeshaan waxaan ku qaadanay dowro soconaysay toban maalmood waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay insha allaahu walaalaha mujaahidiinta waxaan ka codsanaynaa inay dowladan oo kale noo soo celceliyaan insha allaahu ilaahayna cadowga ha jebiyo gaalada alle ha jebiyo islaamkana kor allaha ka dhigo mujaahidiinta kor allaha ka dhigo maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dardargeliyey dowraadka uu qabanaya qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona horumar dhanka waxbarashada ahna laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada mahadsanid marwaan dowladaha saliibiyiinta mareykanka iyo ingiriiska ayaa muwaadiniintooda uga digay usafridda dalka kenya xilli mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ay ka fulinayaan gudaha kenya nuur cali warsame abusheyba ayaa inoo sii amba qaadaya warbixintaasi safaaradda xukuumadda kaafiradda ee washington ay ku leedahay nairobi ayaa warbixin ay soo saartay digniin ugu dirtay muwaadiniinteeda ku sugan waddankaasi waxayna u sheegtay inay dhici karaan suurtagalnimada weeraro waxay ugu yeereen argagixisinimo oo ay ula jeedaan mujaahidiinta safaaraddu waxay muwaadiniinteeda uga digtay inay si gaar ah u muujiyaan feejignaan dheeri ah marka la joogo goobaha loo dalxiis tago xarumaha safaaradaha hotelada suuqyada iyo sidoo kale goobaha suurtagalka ah ee la beegsan karo dowladda salbiyadda maraykanka oo maanka ku haysa dulmiga ay geysatay ayaa soo qaadatay inay dhici karaan weeraro argoosi ah oo la mid ah kuwii dhacay kow iyo tobankii sebtembar iyo weerarkii westgate moll goobaha ay ku badan yihiin muwaadiniinta maraykanka ah iyo ajaanibta kale iyo dalxiisayaasha nairobi iyo meelo kale oo kenya ah ayaa weli ah bartilmaameedyada argagixisada ayaa lagu yiri digniinta ka soo baxday safaaradda maraykanka ee nairobi u dirtay muwaadiniinteeda ku sugan waddankaasi warka ka soo baxay maraykanka oo sii socda ayaa waxaa lagu yidri in kastoo ay weeraradu dhici karaan wakhti kasta haddana walaaca waxaa sii kordhiyey sanad guuradii ka soo wareegatay weeraradii argagixiso ee hore sida kow iyo tobankii sebtembar weerarkii kow iyo labaatankii sebtembar ee westgate moll iyo weerarkii toddobadii oktoobar ee falastiiniyiintu ku qaadeen israa'iil ayaa lagu yidhi warka safaaradda dowladda salibiyadda ingiriiska ayaa dhankeeda muwaadiniinteeda ku sugan kenya uga digtay inay u safraan goobo ay sheegtay inay halis yihiin ayna ka dhici karaan weeraro ay fuliyaan shabaabul mujaahidiin maadaama ay jirto khatarta kooxda argagixisada ee fadhigeedu yahay soomaaliya xafiiska arrimaha dibadda waxa uu ku talinayaa inaan loo safri karin lixdan kilomitir oo ah xuduudda uu kenya la wadaago soomaaliya bariga gaarisa ilaa labaatan kilomitir oo waqooyi galbeed waddada ee saddex ah oo ay ku jiraan kaydka qaranka ee boni iyo degmada mandheera waxaa sidaasi lagu yidri nuqul ka mid ah digniinta uu soo saaray ingiriiska oo la xiriirta cabsida reer galbeedka saliibiyiinta ah ay ka qabaan weeraro ka dhaca gudaha kenya digniinahan isdabajooga ah ayaa ku soo beegmaya xilli maalmo ka hor ay dadka amiirkaanka ah u barooranayeen weeraradii taariikhda galay ee dhacay kow iyo tobankii sebtembar labada kun iyo kowdii waxayna hadda ka cabsi qabaan inay dhacaan kuwo kale oo ay muslimiintu kaga argoosanayaan dulmiga xarkaha goostay ee dowladda silbiyadaha maraykanka ay ku hayso muslimiinta mahadsanid abuusheyba ugu dambeyntii wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowlad diini ah usoo gebagabaysay haweenka ku dhaqan degmada gamboole ee wilaayadaas dowladan oo socotay muddo toban cisho ah islamarkaana ay ka faa'iidaysteen haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada gamboole ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey degmadaasi intii ay socotay dowladda waxay haweenka ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah taasi oo cilmi badan ay ka faa'iideen waa kuwan haweenka muslimaadka ee ka qayb qaatay dowladaasi oo ka warbixinaya waxyaabaha ay faa'iideen iyagoona codsaday in loo soo celceliyo dowraadka ceenkan ah alxamdulilah ilaah ku mahadsan meeshaan dowladdeena ugu dhammaatay waxaan ka faa'iidnay towxiidkii aan qaadanay iyo kitaabkii arbacuuna nisaa maxaadarooyinkii ayaa ka mid ah alxamdulilah kheyr allaha siiyo macallimiinta in juhdi nagu bixiyeen ilaahay abaalmarin ha ka siiyo annakana allaha nagu anfaca kuwii qaata allaha naga dhigo waxaan nahay anigoo ee gabdha reer gimboolo waxaa nala baray oo nala fahansiiyey towxiidka alla nagula fahansiiyey gamboolo aan ku qaadanay muddo toban maalmood eh allaha nagu anfac gibdhaha gamboolo degmada gamboolo dooro toban biri soconaysa allah ayaa mahad u sugnaatay uma waxaa u mahad celinayaa macalimiintii martida noo ahayd oo doorooyinkaas noo magaciis muxuu ahaay oo na siinayay waxaa ka mid a dooradaan ku qaadanay atowxiid waxaa ka mid a salaado waxaa ka mid a tobanka islaamka guriso waxaan ku qaadanay arbaciina nisaa waxaan ku qaadanay maxaadara dhan kastaba taabanaysa oo nooc walbaba ka hadlaysa waxaan leeyahay macalimiinta jasaakum allahu khayran jasaa ilaahay aa idinka abaalmariya dadaalka aad noo soo muujiseen aad noo soo dadaasheen oo magaciis muxuu ahay ina aan wax baranno allah ayaa mahad iskale nagu galladaysay nicmatulislaam waliimaan intaas kadib waxaan meeshaan ka sheega rabnaa anigoo ah gabdhihii gamboola oo inoo soo gabagabooday dooro toban maalmood ah dooradaasaan ku qaadanay cansharo kala nuuc ah oo ka mid ah xadiis iyo tawxiid iyo salaada maxaadarooyin fara badan allah ayaa ku mahadsan oo noo soo gabagabeeya anagoo caafimaad qabno alxamdulilah dowradan ayaa qayb ka noqonaysa jowlo dacwi ah oo loogu magacdaray alfatxi shacaarkeeduna yahay alaa ina nasrallaahi qariib taasi oo wilaayadu ay ku maraysay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe dowraad diini ahna ugu qabanaysay bulshada ku dhaqan wilaayadaasi guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu